raximah tacaalaa ahamiyadaasay leedahay waqad sanafa waa alifayoo fii daalika waa xaggan magacyada iyo kunyooyinka ee qaybo sagaal ayuu inoo gaadhsiin doonaa ee waxay u alifay jamaacatun jamaaca min alxufaadi xufaadda ka mida ayaa kutub gaara u dejiyey minhum jamaacadaa waxaa kaba mid ah caliyu bnu lmadiini wa muslimun kitaabka muslimna dhowaan waa la madbaceeyey iyadoo la taxaqiijiyo laba mujalad lagu madbaceeyey wannasaa-iyo wadowlaayu kaa dowlaabina isna waa madbacaysan yahay xagga hoosena waa kitaab aada u fiican buu leeyahay shaakir wabnu mandah mala isagana waxyaalo makhduuda waa laga hayaa waalxaakimu abu axmed alxaafidu mala waa kitaabka ugu weyne oo mujalado weeye laakiin lama wada hayo wixii laga hayayna la madbace oo xaakimka abu axmed alxaafid marka kitaabuhu fii dalika kitaabkiisa uu leeyay noocan alasmaa waalkunana ama kunyooyinka khaasatan ayuu ku asaleeyey hadhowna marka kunyadii la sheego magacii ruuxaasi lahaabay sheegayaane mufiidun jiddan kasiiru nafci waa mid aada u faa-iido badan nafcigiis iyo waxtarkiisna uu badan yahay oo taas uu badayo waayo isagu ruuxii bal kunyadan lahaa kii magaciisa la yaqaanayna waa sheegayaa kii aan la aqoonna waa sheegayaa maaha kii magaciisa la yaqaanayna kunyadiisii sheegayo in xaakim abu axmedna kollay dee xaakimkan kale ayaa iyadoo aynu aada inoogu soo noqnoqdo sababtu waa kitaabkan xadiidka iyo kitaabkan mustalaxa ama kutubtan uu leeyahay madbuuca oo xaakim saaxibulmustadrak marka kolley waa laba ninoo isu sheekhahaa kan waxay culimmadu kuba idlaaqaan kolkol alxaakim ulkabiir isagaa weyn oo ka dabaqo horeeya u sheekhaha xaakimka kale kaasna dee waa xaakimka isagoo aada u mashhuurkaa ee ibnulbayicna aada looguba yaqaano saaxibulmustadrak markaa ninkan moxamed ibnu moxamed ibnu axmed baa la idhaa waana nin isna caalim ahaa xufaadii ummadda iyo cubaadoodii isago qaadina waaba noqday meelo kala duwan buu qaadi kaba noqday oo kolley qisada qaadinimadiisii horena qisay hore iska dariifaba ahayd ama xaakimkan kale isaga meel uu qaadi iyo xaakimka noqday lama hayo haddaanay ajdaadiisiiyo waxyaalaha noqon oo maxamed ibnu cabdilaahi baa isaga la yidhaha saaxibulmustadrak waana laba ninoo dee isku degaan midna ahaa isna sheekhi ah oo areerkii dadkaa reer naysabura ma reer khuraasaan unbay ahayn wa dariiqatuhum marka wuxuu ihi sheekh ibnu kasiir baa lee dariiqadoodu waa qolooyinkaa kutubta weliba kutubta intan maaha malaha kutubta sodomeeye way ku dhowaanaysaa oo dee waxa weeyaan ibnu cabdilbari baa laho dahabi baa laho xataa bukhaari waxa leeyahay oo qolooyin kaleoo kala duwanna way leeyihin oo axmed baa loo cid kasta adigu rag badan baa leh ee wa dariiqatuhum dariiqadooda ayaa markay sheegayaan halkanna waxa weeye dariiqadoodu waxay tahay an yadkuruu inay sheegaan alkunyata kunyada ay sheegaan oo wayunabbihuu ay baraarujiyaan markaa cala smi saaxibihaa kii lahaa kunyada magaciisa wa minhum waxaa kaba mida iyaga dadkaasna dee kunyooyinkan leh man laa yucrafu ku aan la garanahayn ismuhu magaciisaba aan la garanayn kunyadan mooyaane ayaaba kaba mid ah wa minhum waxaa kaba mida raggan ruwaadii iyo dee ama dadkan adugu kutubta inooguba yimi saxaaba iyo intaba dambaysayba man yukhtalafu fiihi kubal kunyadiisan la garanayo mooye magaciisii laysu khilaafi kubaa jira magaciisii inta la hayo kunyadiisaba layskuba khilaafi qaybo badan bay deeta noqonayaanba haddaba taas baa bal waxa weeye ee dariiqadooda ah kol hadday kutubtani marka horeba dee waxay u dejiyeen kunyooyinka dadka iyo kunyooyinkooda ku shuuroobaye kunyaday asal kaba dhigayaan oo intay dhigtaan kunyadii ayay markaa magacii haddii la hayo ayay sheegayaan ninkii kunyadaa lahaana magaciisii ay sheegayaan waqad qasamahum wuu qeybiyey qolooyinkan dee waxa weeyaan asxaab alkuna asheykhu sheekhi abuu camrin ibnu salaaxi waa dee ninkii lahaaba kitaabka kitaabkii u asalkaa waa culuum alxadiide ilaa aqsaamin cidda qeybo sagaala waa ilaa sagaal qaybood buu ka dhigay kollay nooc dee iskaba raaci kariraasuu ibnu kasiir yidhaa halkanoo ka tobnaad lagaba dhigi lahaana waa jira dhowr noocoo uu siyaadiyey sacuudi tadriibkiisana isagoo kutubta aimada kale kasoo qaadayaana way jiraan bal ilaa sagaal nooc ayaan arki doonaa hadhowna mid de nooca kan ku xige koobiyo kontonaad oo nooc aada ugu dhow kana oo ibnu kathiir odhan doono waxaaba dee uu ahaan laha nooca tobnaadna waan arki doonaa insha allah axaduhaa anwaacdaa midkood waa ta ugu hore ka ugu horeeya man laysa lahu ruuxaan uba sugnaanin weeye ismun magac siwal kunyati kunyada un mooye oo macnaa ninkan kunyadiisi waa la yaqaan waa la hayaa laakiin magac kalaba maba laha markii uu dhashayba kunyadan dee kunyadana iyo kollay dee ismiga iyo waxa furuuqda udhexaysa waa tii kutubta naxwada ee yaryarba ay noo dhigayeenoo wixii ab ama um kuba bilaabma kunya ayay kaba cabiraan dee ismigan caalamkiina waa asmaadan caadiga ah waxaan ama ammaanku tusaya ama dee ceeb iyo waxyaalahaasna laqab waay bay idhaahaan haddaba waxaaba jirta dadka qaarkood markii horeeba loo bixiyey ismigoodii uu yahayba dee kunyadan oo waxaan suurada kunyadalo dee wix magac ku bilaabmaya abufulaan ayaaba loo bixiyey sida dadkan dee imakaba inaga abubakrin lagu looga bixiyo kale waa kunyo waa nas dee kunyadii laakiin ruuxii maaha in dee abubakar magac kaluu lahaayo mar dambuu weynaaday baaba kunyadani ay u baxday ay saa tahay marka horeaba magaciisu kaiyo magac kalaba maba lahaa dadka kuwaas kaba mid weeye وذلك كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة تضبط هيد ذلك مدوية ونن إمامها يودع علماء طبقة أصبع تضبط فقيه أي تابعين تأيوك وترير المدينة أبي بكر بن عبد الرحمن باليرا مركا كنيدي سن إمكا لفتغن أبي بكر نو كنيا أيوم بابا أمغعه ee magac kale maba laha wayukna waxaa kaloo lagu kunyoodaa biabi cabdiraxmaani aydan oo macnaha abi cabdiraxmaanna kolka kunyo ahaan waaba loo yidhahaaye laakiin abi bakrin waa magaciis kunyadiisan ayuunbaaba magac u ah kanunbaaba markii ugu horreysay loo bixiyey markaa magac kalaba maba laha wahaakadaa waxaa saas oo kale ah oo ninkan la mida abubakrin ibni moxamed ibni camr ibni xasmin almadaniyu yuknaa biabi muxamedin aydan walow bacd alculamaa tan ay diidan yihin ay leeyihin waa kunyadii un taasun baabay tahay taa horun baaba wixiisoo dhan ah oo ninkan abibakar ibni cabdiraxmaan waxaa la mid oo kula mida inaanu kunyadan mooye magac kale lahayn oo markii ugu horreysayba wixii loo bixiyey kanuun uu ahaa abubakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmi isaguna waa nin reer madiine ah oo waxa weeyaan isaguna dee ruwaadii ama culimadii waqtigiisiia aabihiina isaguna ruwaadii xadiidku kaga midiyo waa taabici walow inankiisu aada uga sii mashhuursay ama malaa ka yar heer sarreeyo dee camr ibni xasmina waaba saxaabi oo kitaabkii waxa weeyaan rasuulka ilaahay yaman uba qoraye waxyaalo badan oo ama diyaada iyo umuuro kaleba kulansanayay dee ninkii looba qoray kitaabkaa warinayay ayaabuu ahaa haddaba kaasoo kalena abubakrin ayuunbaaba kunyadiisu ay iyo magaciisu wadayiin marka waxaa la yidhaahaa naysaa abu maxamed na waa looguba kunyoodaaye laakiin bal waxa weeyaan kunyadan unbaaba magac u ah qaala alkhadiibu albaqdaadiyu khadiib wuxuu yidhi albaqdaadiyu walaa nadiira lahuma fii dalik oo macnaa cid iyaga tan uu kula mid ah oo nadiirugo maxay ah iyagoo dee kunyo markii hore is dee wax kunyo magac u ahayd leh kunyo labaadna yeeshay haddii bal ay kuwani sugnaadaan abu cabdiraxmaan iyo abu muxamed cidtaas kula mida oo u dhigmaysa ma jirto waqiila waxaaba la yidhi laa kunyata libni xasmin haada ibnu xasmi wax kunyo oo abi muxamedan maba laha ee abi bakrin unbuu leeyey magaciisu waa kaa kunyo labaaduu leeyeyna ma jirto waxana waa magaciisiiba kaa hore bal abi maxamed haddii la yidhi oo iyada markaa haddii taa la yidhaaho dee ninka aan nadiir jaanibkaa ku lahayn ninka hore uu noqon ama ka kale kuwandee qolo kale ay noo dambayso iyagu magacoodi iyo kunyadoodu mid keliya un ay too waa kuwan wa miman laysa lahu waxaa ka mida cidaanu u sugnaanin ismun magac siwaa kunyatii kunyadiisa uun mooyaane wax magaca aan lahayn faqad abu bilaalin ilashcariyu oo can shariikin wagayrih nin abu bilaal alashcari la yidhaaho oo shariik iyo dee waa markaa nin dambe isagu oo shariikba atbaacu taabiciintii buu ka mid yahay iyo qolooyin kaleba wax ka wariya wakadaalika sidaasuu kaan ahaa yaquulu ku mid yidhaah oo wuxuu odhan jiray ismii kunyatii magacaygu waa kunyadayda macnaa kanun baa magacii ah kanun baana kunyo ii ah ee waxaana kunyo waxana uu ahaa abu bilaal waa kunyo ee laakiin isagiibaa magacu ah waxaa kaloo la mida abu xasiinin ibnu yaxya abu xasiin ibnu yaxya abu ibnu yaxya ibni sulaymaana alraasiyu shaykhu abi xaatimin wagayri waa nin isna mutaakhira oo abu xasiin kunyadiisu ay tahay magacna iyadaa u ahayd ee magac kale ma lahayd oo waa kaa dee abtirsiintiisiina abu xaatim iyo qolooyin kalena sheekh buu uba ahaa kaasna kunyadan abu xasiin mooyaane wax kale uu leeyahay oo magaca ma jirtee taasunbaa magac u ahayd kunyana u ahayd waa ninkan hadda laga yaaba halka muctarifka abu xasiin kalean arki doonaa ee laakiin kaasi isagu dee waa nin magac kunyadiisii baa tan ah ee magaciisii caadi ahayd cuhmaan waa leeyahay kaasi oo ninkan waxa weeyaan markay saxiixayn kaba hadlayaanna wax abu xasiin la yidhaaho ninka keliya kuba jira waxyaalaha kale xuseyn bay noqonayaan ismi musaqare ismi mukabar waayo de ninkani isagu saxiixayn iyo kutubta muwada iyo kuma sugne bal markaa abu xasiin markaa daba kunyadiisan ayuunbaa magacu ahayd taasi waa qismiga koowaad oo qismiga koowaad muxuu noqday waa ku magac kunyadiisani un ay magac u toon magac labaadba aan lahayn alqismu athaani qismiga labaad ma laa yucrafu ku aan lagu la garanahayn weeye bikayri kunyati kunyadiisanun waxaan ahayn laguma garanayo kunyadan mooye wax kaloo lagu yaqaanaa ma jirto walam yuuqaf looguma joogsanoo lama daalacanoo lama arag cala ismihi magaciis oo labadani waxay kala yihiin ee kii hore wuxuu ahaa kunyodan baa magac u ahayd waxaanan ognahay oo la og yahay inaanu magac kale lahayn ee kunyada uun ay magac u tahay amaa noocan dambe labaad muxuu yahay kunyadiisanun baa la yaqaanaa ee laakiin lama oga inuu magac kale leeyahay iyo in kale taa waxaa la ogaa inaanu magac kale lahayn oo kunyadan unbaaba magacna u ah kunyana u ah kan laakiin kunyadiisii waa la garanaya waa tan lahayo iyadunbaa lagu yaqaanaa magac uu leeyahayna inuu magac kale lahaayoon laynoo soo naqlin iyo inuu sida noocaa hore magaciisuba uu kunyadiisan ahaa ayaan la kala garanahayn oon taa lama oga iyadoo xaaladii taa lama arag kuwan waa la ogyahay xaaladoodaa laga warhayaay bal taas weeye nooca labaad oo waxaa kaba mida buu leeyahay minhum abuu unaasin waa binnuuni asaxaabiyi saxaabiga ah saxaabiyo ee saxaabiga ahaa iminka abu unaas kunyadan ayaa loo hayaa waana nin saxaabi oo iyadaa lagu garanayaa ee laakiin lama garanayo inuu magac lahaa aan laynoo soo naqlinayo inaanu lahayn boo kunyadan in ay magac u ahayd abuu mawhibata saxaabiyun isaguna waa nin saxaabiya kunyadiisaasunbaa la garanayaa laakiin hal lahu ismun amla taa lama oga abuu shaybata alkhudriyu almadaniyu kana waa saxaabi kale oo abuu shayba la yidhaaho oo reer khudri oo abi saciid iyo baaba isku reer ahaayeen bal dabaraani oo kale wuxuu sheegtay inuu walaalkii ahaa oo abuu saciid uu la walaala waa suu dee dabaraani yidhaaho oo kale kunyadiisan baa la hayaa waana nin reer madiinaa axaadiisa saasa uu leeyahy iyadoo dee wax ku dhow afartan sanadood rasuulkii uu ka geeri dambeeyey haddana xadiid keliya culimmadu usoo naqliyaan kutubta ugu soo naqliyaan bal markaa ninkaasi kunyadan waa la garanayaa waa lagu yaqaanaa laakiin magac inuu leeyiyo in kale taa lama oga qutila waana la dilay buuhi ninkan fii xusaari lqustandiiniyati magaalada qustandiiniya la yidhaaho markay muslimiintu ay xusaarinayeen ayaa lagu dilay xisaarkii lamana furan ee dee xisaarkii muddo markii dambe waa laga soo noqday wadufina hunaaka raximahu llah halkaas baa lagu aasay qustandiiniyana waa magaaladan istanbul laydhaa ama islaambul siday dee ahayd islaambul oo kale intaas laba yidhaahee waddankan turkiga ku taale ee khilaafadii cuhmaaniga ahayd markii ay furteen dabadeed iyagu dee waqtiyadaa kollay qarnigii lixiyo tobnaad dabadeed caasimadooda noqotay ilaa ninkii kamaal ataturka ay odhanayeen uu markii dambe ee uu baabiiyey khilaafadii islaamiga ahayd uu baabiiyey ee uu raray uu anqaro u raray caasimadii taas waana magaaladan istanbul ama islaambul laba yidhaaho taas qustandiniya waqtigaasaydo dee ruumiyadii bari ama dee biisando oo dhan biisanday odhan jireen iyaguya laakiin waxa weeye dowladdii ruum ee sharqiga ahayd oo dhan halkii caasimadeed ahayd weeye muslimiintuna markii ugu horreysay tan xisaarkan tegeen ay xisaariyeen kontonkii ama koob iyo kontonkii hijirada ayay ahaydba yaziid ibnu mucaawiye ayaa ciidankana hogaaminayay aabihii baana markaa amiir almu'miniin ahaa mucaawiyat bnu abi sufyaan dadkii la socday waxaa kaba mid a halkaa abu ayuub alansaari aynu ognahay in dee beecadii caqaba dadkii joogay ahaa rasuulka ilaahayna uu kuba degay waqtiganna afartan salood iyo taqriiban ayaa rasuulku sii mootanadee markaa nindii uu ahaa haddana jihaadkaasuu kuba jirayo abu ayuubna halkaasuu ku dhintay xisaarkaas buu kuba dhintay aswaarteeda korkeeda lagu aasay saxaabigana taas buu ahaa oo iyagana halkaas dee saxaabigana bal haddaba ninkaasna abushayba kunyadiisan waan garanaynaa laakiin hal lahu ismun am la taa lama garanayo abulabyad can anas waa nin abulabyad laydhaa laakiin anas kama warinayo waa nin taabiciya bal markaa ninkaasna dee kunyadiisan waa abulabyad ee magaciisii lama garanayo barhkood baa ciisa yidhi sida ibnu abi xaatim iyo qolooyin laakiin dee kutubtiisa qaarna waa ku taraduday kuwana waa jasmiyey walow dee ibnu casaakariya ay sheegteenba inay taasi ay dee qolooyinka yidhi u ciisa laydha ay ku khada'nimo xukmiyeen halkan baanu hadalka idinkuba soo naqlayaa laakiin aniga nuskhadayda waxa dhacay un nusqooyinkiina waruma hayo sadarka ugu dambeeya wuxuu kaba cabiray isagoo xaafid ibnu xajar buu taadiibka ayuu kasoo naqlinaya laakiin ibnu casaakir buu isna kaba soo naqliye annahu khada'a man samaahu ciisa wa qaala markaa ibnu casaakir baa wujida fi bacdi riwaayaati abulabyad ciisa aniga sida ii taalle weeye laakiin waa khada madbacadeede waa abulabyadi cansiyun yidhi uu halkii cansigii u qaatay inay ciise tahay ninka abuabyad baa laydhaa abubakr ibnu naaficin baa ka mida sheikhu maalikin oo naafic mawla bni cumar inankiisii weeye dee kunyadiisan baynu garanaynaa laakiin magac ma leeyahy mise maaha taa lama garanayo abunajiibi binuuni maftuuxatan waa nuun iyadoo maftuuxa oo abunajiib laydhaah wa minhum culimada waxaa ka mida man yaquulu ku isagu ku almusanaati min fawqu madmuumatan ta'daa labada dhibcood dusha ku leh iyadoo damisanoo markaa laydhaah abutujiib abutujiib walow ka dambe uu ka hore mashhuur yahay abunajiib uu aada u mashhuur yahay qolooyinka taraajimtuna marka hore tujiibka kunyada abutajiib tujiib intay soo sheegaan ayay marka dambe dee tiisa kalena kuba keeneen kaa dambe ayaa mashhuura mee abunajiib baa mashhuuree balkaasna wa huwa mawla cabdillaahi bni camrin waa suu ibnu salaax yidhi laakiin ciraaqiyo waxay leeyihin xagga hoosaanu idinkuba dhigtee maha mawliya cabdullaahi bni camr bni alcaasi waa cabdullaahi bni sacdi bni abi sarx nin saasa weeye oo ayuu cabdullaahi bni sacdoo ninkii dee furtay kollay jidaa liibiya iyo mala tunisiya dhinacyadaasba uba kacee furtay ninkaas oo isaguna dee nin quraysh oo reer bani umaye ahaa kaas baa waxa weeye uu mawlihiisa yahay kaas bay yidhaaheen afriqiyaaba kuba dhintay dee ninkani abuu xarbi abuu xarbin ibnu abilaswadi abilaswadi du-arigii mashhuurkaa weeye inanka isaga inankiisaas abu xarbin baa la yidhaah laakiin magac ma leeyahay mise maha taa lama garanayo walow bacd alculamaa iyada halkan ay yidhaaheen meye abulxarbigan magaciisa daliim baa la yidhaahaayo warhkood ay taas ay jasmiyeen oo dee markaa uu ka baxayaa noocii hore ayuu inoo tegay ama waxa weeyaan noocyadan dambeba meye abu xariisin almawqifiyu sheikhu bni wahbin imaamkii ina wahbinin u sheekhaayo abu xariis ilmawqifi la odhanayay taasna kunyadanun baa loo garanayaa laakiin magaciisii lama garanayo walmowqifu maxillatun bimisra waa xaafad masr ku taalay mowqifna ahayd athaalisu ka saddexaad man lahu kunyataani waa ninka laba kunyadoodkay isaga u sugnaatay ixdaahumaa laqabun midinaanays tahay oo macnaa laba kunyuu leeyahy kunyada waxay u wadaan waa wixii ab ama um kuba bilaabmayay kunya ahayd marka magacawsiis waa gaar kunyuu leeyahay kunyo labaadna waa leeyaho dee abufulanti ah laakiin mid waa kunyadiisii midna naanays u baxdayba weeye oo kunyo suuradeed hala ahaato oo suuradii kunyada ha ku timaadee laakiin maaha kunye waa laqab iyo maanaysu baxday mihaaluhu caliy bnu abi aalibin kunyatuhu abulxasani kunyadiisu waa abulxasan wa yuqaalu lahu waxaa kaloo la yidhaahaa abu turaabin abu turaabna waa la yidhaahaa laqaban xaal ay tahay ama lafdigani uu yahay maanays isaga u sugnaado rasuulkaas salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sida saxiixa kuma sugan maalin masjidka isagoo gurigii male ay soo de yar kala cadhoodeen oo gurigii uu cadho ugaba yimi oo uu masjidka jiifsaday ayaa rasuulku yimi isagoo dee seexday oo inta maradiisina ay dhinaciisii ka dhacday masjidku ciid buu haye ciiddi ay markaa dhinaciisii kuba dhegdhegtay ama ay markaa gaadhayoo markaasaa intuu kiciyey buuhi qum aba turaabi markaa isagoo kaba masaxaya marka abu turaab waa laqab ee maaha kunyo dee waana abu bay kuba bilaabaysayna waa kunye abu zinaadi cabdullaahi bnu dakwan waa ninkaa isaguna caalimka ahaa yuknaa waxaa lagu kunyoodaa biabi cabdiraxmaan waa abu zinaad laqabu naanays weeye xataa qiila ilaah laba yidhi inahu kaana yaqdabu min dalika wuu ka cadhoon jiro o muu jeclayn ama waa nici jirayba laba yidhi aburijaali waa nin kaloo ansaara isna moxamed ibnu cabdiraxmaan yuknaa biabi cabdiraxmaan baa lagu kunyoodaa waa aburijaali lafdigan aburijaalna kunyo maahee laqabun lahu waa naanays isaga u sugnaatay liannahu kaana lahu waxaa u sugnaa casharatu awlaadin rijaalin toban nin buu dhalay ama toban inan ayuu lahaayo tan bay aburijaal yidhaaheen abuu tumaylata yaxya bnu waadixin ayaaba kaba mid ah kunyatuhu abuu muxamedin weeye abuu tumaylana waa laqab abulaadaani alxaafidu cumar bnu ibraahim xaafidka cumar ibnu ibraahim laydhaah ayaa yukna waxa lagu kunyoodaa biabi bakrin walqiba waxa lagu naanaysay biabil aadaani likibari udunayhi wuu dhega waaweynaayo halkan aan dhega weyne kan idhaaho ayaa iyaguna abul aadaan ay yidhaaheenba bal markaasoo waa la qabtaasi ee kunyadiisu waa abubakrin waxyaalahanna culimmadu waxay u baxdeen faa'iidada aan soo sheegno aada u muhiim ahayd oo ruuxu haddaanu waxyaalahan isla aqoon dee waxaa dhici karta dad kala duwan unbuu dadkan u qaadanaya ama maba garanayo abusheekh waa nin isaguna mu-alif oo kutubtiisii qaarna maanta alxamdulilah ay madbacaysan yihiin dikrigiisuna kutubta uu kuga soo noqnoqdo marka abusheekh alasbihaaniyu alxaafidu waa cabdullaahi bni muxamedin cabdullaahi bni muxamed baa la yidhaahaa wa kunyatuhu abuu muxamedin kunyadiisu waa abuu muxamed wa abusheykhi laqab waa naanaysba abusheykhan abuu xaasimin alcabdariyu alxaafidu alcabdariyu baa ii taalla kolleyna waa dee kitaabka waa filaya inay idiin wada taalo culuum alxadiid oo kitaabkan asalkiisa ahaa waxaa kuba suganna alcabduwiyu alcabduwiyu waxa weeyaan isagaana sawaabaho ninkani awow uu lahaayo awowgiioo cabdaweyh ama cabduuyah la odhanayaa loo nisbeeyey cabduuyah dee kolleyo cabdaweyh waa saa ama luqawiyiintuna cabdaweyh bay waxyaalaha weyh ku dhammaada siba weyh iyo raha weyh iyo nifta weyh iyo cabdaweyh saasay iyagu isticmaalaan kolley muxadisiintuna dhammaantood dee waxay magacyada waay weyhday iskaba dhowraano marka iyagu waxay dee cabduuya iyo sibuuyah iyo raahuyah iyo saasay wada yidhaahaan marka haddii cabduuyah la ydhaha sidii muxadisiinta dee alcabduwiyi ayay nisbadii noqonba oo waa ninka saas ah ee tadriib raawina wuxuu ku yidhaha iyada hadalka ibnu salaax kuma sugnayna lafdigunbaa kuba sugnaaye awowgiisaasoo cabdaweyh ama cabduuyaha loo nisbeeyey ee waxaana dhacay isaga alcabdawiyiyi oo marka cabdaweyhi laba idhaahoo kale ee bal muhimku cabduuyah ayaa nisbadu ay ahayd oo cabduwiyi weeye cabdariyi maaho waa wax adigu dhacay uun malaa nisbooyinkii kitaabkan waxaan ujeeda dee dabcadan shaakire cumar ibnu axmed kunyatuhu abuu xabsin abuu xabsi bay kunyadiisu tahay waa abuu xaasimin laqabun abuu xaasimse maha kunyadiisii waa laqab qaalahu alfarakiyu fi lalqaab ninka alfaraki baa yidhi waa nin xaafid ahaaye kitaabkiisa alqaabo waa nin cali bn lxusein ibnu axmed la yidhaaho afar boqol iyo toddobiyo labaatankii dhintay farakigan uu sheegayaa oo cali bnu xusein ibnu axmed ibn alfaraki bay inta badan yidhaahaan kitaabkiisana macrifatu alqaabi almuxadisiin baa la yidhaha kitaabkiisana alalqaab uu yidhi haddaba isaga abuu xaasim soo naqliyey inuu laqab yahay eanu kunyadiisa ahayn alraabicu qismiga afraad man lahu kunyataani waa nin isaga laba kunya ay u sugnaadeen oo waxa weeyaan aad ma tii hore waxay ahaydba midna waa kunya midna waa laqab tani waxay kaga duwantahay tii hore laba kunyo wada leeyo tanna waa kunya un tanna waa kunya un hadduu doono laba waladuu dhalaaba lagu kunyoodee wadaalika kabni jurayjin imaamka ina jurayjba weeye oo dee magaciisa cabdilmalik ibni cabdilcasiis ibni jurayj weeye jurayjku waa awowgii ee aad buu ugu shuhroobay un awowgii oo loo nisbeeyey kaana yuknaa biabii khaalidin abii khaalid waa lagu kunyoon jiray wa biabilwaliidi abilwaliidna waa lagu kunyoonayay wa kaana cabdullaahi alcumariyu cabdullaahi ibni cumar ibni xabs ibni caas ibni cumar ibn alkhadaab weeye marka cabdullaahi alcumari wuxuu ahaa yuknaa mid loogu kunyoodo biabilqaasimi fataraka kunyadiisii hore abilqaasim buu iska daayay wuxuu uga tegaybo waqtana biabi cabdiraxmaan wuxuu kunyo ahaan ula baxay abi cabdiraxmaanoo laba kunyuu leeyahy qolku ibnu kaiir baa le hadalkaa hore ibnu salax buu kasoo naqliye wa kaana suhayriyu suhayri wuxuu ahaa waa imaamkii macruufka ee rawdulunufiya lahaa magaciisna cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi alkhascamiya suhayri shan boqol iyo koob iyo siddeetankii buu dhintay ninkaasi wuxuu ahaa nin dhalanu ahay yuknaa biabilqaasimi waa biabi cabdiraxmaan xataa laqab siyaa mid siyaa saddexaadna way kusoo daraanbe ayaa loogu kunyoonayay buu leeyahy kunyo wax ka badan buu lahaa mansuur ibn abilmacaali annaysaabuuriyi xafiidilfaraawiyi ninkan saxiixa muslim dee sanadkiisa kuba sugan ee alfaraawi xafiidkiisa mala isna waa ku jira eh halaatha kunan oo saasuuba dee ugaba cabira xataa nawowi markuu saanidiisa sheegayo dee waa dulkuna kunyooyinka ninkii lahaa waa kunyooyinka waa kunyo wax ka badan buu leeyahay saddex kunyuu lahaa abubakrin wa abulfatxi wa abulqaasimi marka tii la yidhaahbo waa run tii la yidhaahbo nin cusub maahae waa nin keliya uun haddii goor haddaan waxyaalahan la dabdina ee ruux keliya dad kala duwan aad u malaynaysaa ma nin wax ka badan baad u malaynaysa wallahu aclam alkhaamisu nooca shanaad man lahu ismun macruufun waa ninka u sugnaaday magac la yaqaan walaakin ikhtulifa fii kunyatii kunyadiisii magaciisii waa la yaqaan maanta laakiin kunyadiisaa laysku khilaafsan yihin ee kuwan hore kunyadii waa la garanayaa ama mid ha haata ama laba haba ha ahaatee tanna waxa weye magacii ninkan waa la garanayaaye laakiin kunyadii baa khilaaf jira taasi cagsina waa jira nin kunyadiisa la garanayo oo magaciisi layskuba khilaafsan yahay waynoo dambeeya waa nooca dambe ee markaa lixaad faijtamaca lahu markaa waxaa u sugnaaday dee kol hadday iskhilaaf tahay kunyataani wa aktar laba kunyo wax ka badan oo mithaaluhu zayd bnu xaarithata mawla rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam magaci waa la garanayaa wqad اkhtulifa fii kunyatihi kunyadiisii waa la ysku khilaafay faqiila abu khaarijata waqiila abu zaydin waqiila abu cabdillaahi waqiila abu muxamadin taas baaba la yidhi markaa eeg kuwii hore markaa alfaraawi mansuur ibn abilmacaaliya waxay tani ku kala duwayn taa hore kunyadana waa lahaa tanna waa lahaa tanna waa lahaa intaba uu leeyahay kuwan dambeyse waa iskhilaaf culimteebay tahay tibaa khilaaf jira asaadisu nooca lixaad man curifat mid waa ka la garanayo kunyatuhu kunyadiisa la garanayo wakhtulifa fi ismihi laakiin magaciisibaa lasu kunyadiisibaa lahayaatan magaciisibaa laysu khilaafsan waa tii hore cagsigeed ka abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra dee waa kunyo la garanayo oo dee ta tawaaturtayba laakiin khilaafna aanu jirin se yaa la yidhaha magaciisu waa kee ikhtulifa fi ismihi wasmi abiihi waa khilaafkii malaa uguba dheeraaye waxaa layskuba khilaafay magaciisi iyo magaca aabihi calaa asyada min cishriina qowlan labaatan qowl wax kaba badan bal kaba sii badan ilaa sodomeeya eesaa asyada buu kaba cabire wakhtaara ibnu isxaaq wuxuu doortay annahu cabduraxmaan ibnu sakrin waa bacnaa kay leeyihin waa ka ugu dhow ay markaas doorteen de horta khaasatan ibnu isxaaq iyo dee iska shuuroobay kunyadiisi waa la garanayaa laysuma khilaafsan laakiin magaciisi baa laysu khilaafsanyahy wasaxaxa dalika abu axmed alxaakimu in cabdiraxmaan ibnu sakir laydhah waxaa saxiix yeelo oo dee raajix yeele halkan tasxiixiyey abu axmed wahada kaiiru fi saxaabati faman bacdahum dadka inta maga kunyadooda la garanaya magacooda la iskuba khilaafayna asxaabtiiyo dadka ka dambeeyaba waa kuba badan yahay oo faman bacdahum oo waxaa ka mid abaa dee abubakr ibnu cayaash ikhtulifa fi ismihi cala axada cashara qowlan koob iyo toban qowl baa la isuba khilaafay magaciisa iyadoo kunyadiisa la garanayo wasaxaxa abu zircata wa bnu cabdilbari waxay saxiix yeeleen ana smahu shucbatu magaciisu inuu shucbo yahay wayuqaal waxaaba laba idhaah ina smahu magaciisu kunyatuhu waa noocii koowaadoo ismigiisunbaaba kunyadiisana ah warajaxu ibnu salax ibnu salax taas buu isagu raajax yeelay qaala wuxuu ihi ibnu salax liannahu ruwiya waxa laga wariyay canhu abubakr ibnu cayaash annahu kaana yaquulu dalik inuu odhan jiray ismi kunyati oo inuu hadalkaa odhan jiraa laga soo naqliyey asaabicu kii toddobaad maa mukhtulifa kii laysku khilaafay weeye fi ismi magaciisii oo fii kunyatii kunyadiisa laysku khilaafay oo macnaa magaciisiina waa laysku khilaafsan yahay kunyadiisana waa laysku khilaafsan yahay waana nin la garanayo wa huwa qaliilunkaasi ma badna wadalika ka safiinata saxaabigii safiinaba weeye qiila ismuhu mihraanu wa qiila cumayrun wa qiila saalixun magaciisa safiina waa laqab waa naanays waa la garanayaa ee laakiin magaciisii baa la yidhi intaasba laba yidhi waka wa kunyatu kunyadiisiina qiila waxaa la yidhi abu cabdiraxmaan wa qiila abulbakhtariy kunyadiisina waa wax laysku khilaafsan yahayba athaaminu kii sideedaad man ishtahara ku shuuroobay weeye bismi wa kunyati ag waa tanoo magaciisiina waa la yaqaan weliba uu ku shuuroobay kunyadiisiina waa la yaqaan labadiiba uu ku shuuroobay oo labadaba si fiican baa loogu yaqaanaa wadaalika kal aimati alarbacati imaamyadan afarta madhabood bale weeye oo maxay abu cabdillaahi malik wshaaficiy waaxmed ibnu xambal iyo kana waa badan yihi oo waxa weeyaan saddexdooda hore malik iyo shaafici iyo axmed mid kastaba kunyadiisa abu cabdillaahi baa la idhaah kunyadiisa waa loo yaqaanaa magaciisana waa loo yaqaan labadaba way kunyadiisa abu xaniifa dee waa ku shuhuroobay magaciisan annucmaan ibnu thaabitna waa magac macruufa oo isna uu mashhuura wahada kaiiru oo de sufyaan thawrina isna abu cabdillaahi baa kunyadiisu ay tahay waana badan yahay noocani kaa magaciisana la garanayo kunyadiisana la qaranayo labadaba loo yaqaano ataasicu kii sagaalaad man ishtahara ku kushuuroobay weeye bikunyatihi kunyadiisu ku shuuroobay duuna smi macnaa kunyadan baa aada loogu yaqaan magaciisi waa la yaqaanaa waa jiraa laakiin saa mashhuur ma aha wa kaana ismuhu magaciisuna uu ahaaday mucayanan ku mucayana oo macruufa la yaqaano ujeedada magaciisa waa mucayan waa macruuf khilaaf kuma jiro laakiin waanu ku shuuroobine waxaa aada loogu yaqaanaa kunyadiisa wadalika kaabi idriis alkhawlaaniyi caydllahi bnu cabdi huwa isagu caydullah bnu cabdillaahi weeye ama caydillah bnu cabdillaahi ahaa abi idriis alkhawlaani nisbada iyo kunyadaasba aada loogu yaqaanaa horena waanu soo marnay dikrigiisa halkii mukhadramiintii ama awlaadii saxaabada iyo markay halkii saxaabada caaidullah me halkii taabiciintaan ujeedaa caayidullahi bnu cabdillaahina waa magaciisii caayidullah waana magac la yaqaano oo macruufa ee laakiin waana ku shuhuroobin wa minhum waxaa kaba mida abuu muslimin alkhawlaaniyu oo isna dikrigiisu waa inoo horeeyay halkii mukhadramiintii magaciisa maxaa la yidhaha cabdullaahi bnu thuwab laakiin kunyadiisan abuu muslim waa ninkii karaamaadka badnaaye ayaaba uu kuba shuhuroobay abuu muslim alkhawlaani abu isxaaq asabiiciyo waa ninkan taabiciga ee culimadii taabiciinta kaba mid ah axaadiida badanna leh camru aniga cumar ibnu cabdillaahi baa ii taalle hadday idinkana idiin taalla waa saxanaysaan waayo ninku cumar maahae camri baa la idhaahay waa camru bnu cabdillaahi waayo isaga lama yidhaha cumar bal camru bnu cabdillaahi kunyadii markaa magaciisan waa loo yaqaana camrin laakiin muxuu aada loogu yaqaanaa abu isxaaq asabiici ismigiisa iyo kunyadan iyo nisbada abuduxa nin kaleo isaguna ruwaada dee umuhatusitaba ku wada sugan ah abuduxa kunyadan baa aada ugu shuroobay magaciisa laakiin muxuu yahay wa huwa muslim bnu subayxin muslim ibnu subayx baa la yidhaha waana loo yaqaan laakiin kunyadiisa buu aada mashhuur ugu yahay abulashcas asancaaniyu abulashcas ninkaa la yidhaaho sharaaxiil ibnu aadata weeye aadana waa tahay ismi mukhafafa sancaan dadan loo nisbeeyena maaha sancadii dee yamaneeda waa sancadii dimashaq weeye sancaw dimashqa weeye abulashcas waa nin reer markaa dimashaqa ama reer suuriye ah reer shaam ah abulashcas kunyadiisa buu aada uguba shuhuroobay laakiin magaciisa sharaaxilla waa laya abu xaasim ninkiisna taabiciga ahaa ee zaahidka ahaa abu xaasim salamat bnu dinaar abu xaasim alacraj kunyadiisana aada baa loogu yaqaanaa laakiin magaciisuna waa la yaqaanaayo waa salamat bnu dinaar wahada kaiiru jiddan noocana aada iyo aad buu uba badan yahay annooc alxadi walkhamsuun noocii koob iyo kontonaad waayo kolle waa nooc tanun kuba xidhane macrifatu man ishtahara bilismi duuna alkunya taa hore waxayd kunyooyinka asal ahaa halkan waa ninkii magaciisa kuba shuuroobay ee kunyadiisii aan kuba shuuroobin taa garashadeed oo culimmada had iyo goor taraajimta markuu qoya ninka kunyadiisa ku shuuroobay waxay geeyaan ay tarjamadiisa aad ka helaysaa baabka kunyooyinka oo kitabuta inta badan aakhirkooda dhaca markay xuruufta dhameeyeen ilaaya ayay kunyooyinka bilaabaan oo ninku hadduu kunyadiisan aada loogu yaqaano imanka abu hureyre oo kale ee tarjamadiisa cabdiraxmaanada meeshooda kama helayside abu hureyre ayay markaa kunyooyinka meeshooda kutubta inta badan dhammaadkooda noqoto markay xuruuftu dhammaatay keenaan laakiin ninka haddii kunyadiisa magaciisa aada loo yaqaano kunyaba haba lahaado kunyadiisuba mashhuur haba ahaatee waxay geynayaan halka magacyadoo sida imanka ragga aimada afarta aba ee mid kastaba halkii xarafkii ismigiisu ahaa ayaa kutubta taraajimta uu kuba sugan yahay bal markaa oo kuba sugnaanaya halkii dee magaciisa uu ahaa marka dambe kunyadiisana sheegayaan haddaba balwaa dadkii magacooda loo ku shuuroobay kunyana lahaa laakiin wahada kaiirun jiddan kana isaga wax la koobi karo maaha aada buu uga badan yahay muqadakara sheekhu sheekhu wuxuu sheegay halkan aada buu inoogu soo koobo kitaab kalena dee waxoogaa uu dhigtu kaba tegayay waayo uu farabadanye abu camri minman yuknaa dadka loogu kunyoodo biabi muxamedin dadka kunyadoodu abu muxamed ay tahay magacna le dee kaba sii macruufsan wuxuu sheegay jamaacatan jamaaco min asaxaabati asxaabta kaba mid ah minhum alashcath bnu qaysin wa thaabit bnu qaysin bacd alculamaana thaabit khilaaf bay kaba keenayaan oo kunyadiisa abu muxamed maaha bay leeyihiin وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويض بن عبد العزى وطلحة بن عبيد الله وعبيد وعبد الله بن بحينة بحينة وينظم بسببه يدي وعبد الله بن جعفر علماء قاركود عبد الله بن جعفر وحلين كويدس وأبو جعفر إمها أبو محمد وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الآذان نك آذان كريوضي وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو wacabd الرaحmaan بn cawfi wakacb bn maliki wamacqab bn sinaan intaasba kunyadooda abu muxamed baa la yidhaha buri walow saddex nin dhici karta khilaaf inuu iskaba imanaya ama dee macqab bn sinaan oo kalena bacdigood la yidhahan waa abu cali wadakara waxaa kaluu sheegay xaa-in ibnu salaax man yuknaa cidda loogu kunyoodo minhum xaaluu saxaabada kaba mid yahay biabi cabdilaahi uu sheegay halkan noomuu soo dhigan sheekh oo iskaga daayey wabiabi cabdiraxmaan qolooyinka kale iyagana kunyadooda abu cabdiraxmaan tahay ee saxaabadii ka midana ibnu salaaxuu sheegay wuxuu ihi sheekhu markaa walow taqasaynaa haddaan tatabucnoon raacraacnoon dabagalnoon waxaasoo dhan soo wada sheegnay daalika kaa oo aan weliba tatabucno ciddii kunyooyinkaa lahayd la daala lfaslu jiddan fasalkani aad iyo aad buu u dheeraan lahaa wa kaana yambaqii waxaana habboonayd buu leeyahy noocan an yakuuna inuu noqdo oo hada noocu noocani qisman qismi caashiran tobnaad oo min alaqsaami almutaqadimati qaybihii inoo soo horumaray fi nowci qablow noocii ka koreeyo noocii kontonaad ee waa tii xataa aynu soo aragnay ninkii kunyadiisa loo yaqaanay ninkii isagu magaciisa iyo kunyadiisaba loo yaqaanay sagaal baynu soo tirinay markaa xarooneyd buu leeyahy kan ka tobnaad in lagaba dhigo la yidhaaha uun kii isagu ku shuuroobay ismigiina waa kan man ishtahara bikunyatii duuna ismihi baaban haynay kii sagaalaadeh halkan un la yidhaaho man ishtahara biismi oo kunyatina way kaba horreysee halkan laba yidhaaho man ishtahara biismi duuna kunyati oo kan kale cagsi un ay u noqoto halkaa la dhigto taasaba habboonayd oo aan gooni loo saarin nooc gooniyana aan lagaba dhigin annowcu athani walkhamsuun macrifat alalqaabi wallahu subxaana watacaala sayidna wmawlaana muxamed nabiy lmiya wcala alihi wasaxbihi ajmaciin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الثاني والخمسون نوع لم يكن تناد معرفة الألقاب نانيسه أي روادة يمحدثين تو أي لهايين iyo bal dee ciddii kale culimada ahayd garashadeedii iyo macrifadeedii ayuu bal yahay ama uu yaalaa alqaab waa jamcu laqab laqabna dee say iyagu ama uu yahayba waa wixii ama madxi iyo amaan kutusaya ama waxa weeye demi iyo ceeb adugu bal tilmaamaya ama taas laga fahmayo ku dareensiinaya ayay laqab yidhaahaan waana iskaba badan tahay alqaabta aadi aad bay uga badan tahay bartaa macrifadeedii kollay faa'iidada ay leedahayna isagaa sheekhu inoo sheegi doona haddii la yidhaaho wax ka mid ah marka wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala waqad sannafa wuu alifayo fii dalika waa alqaabta hayru waaxidin mid wax ka badan oo ujeeddadu mid wax ka badan oo mid waxaan ahayn ujeeddadu waa aktar min waaxid ee cibaaradan kolley u isticmaalan ama ujeeddadeedu tahay alima ama imaam wax ka badan baa kitaab u gaara oo alqaabta un lagaga hadlayo u dejiyey iyadoo kolley kutubtan taraajimta oo dhan wixii dee bal marka la eego taraajimta ruwaadda u khaaseen kuwan dee iyagu taariikhda iyo waxyaalaha aan ahaynba ee ama umuhaatu sita ruwaadooda ay ku ururiyaan ama dee kuwa kale laba midka ah asmaaday horreysiiyaan kunyooyinkana way ku xigsiiyaan iyadoo kollay ninkii laqab lahaana markay ismigiisa sheegayeen ama kunyadiisa laqabkii ay soo sheegeen ayay haddana fasal dambe isagaba dhigtaanoo alqaabtiya walow aanay markaa tarjamaynayn ciddii alqaabta lahayd laakiin laqabkii markay dhigtaan baa magacii ay sheegayaan laqabkaa laha si aad hadhow halkii magacyada ama kunyooyinka aad u tegtid oo tarjamadiisa halkaa ugaba eegtid say nisbooyinkaba iyagoo marka hore soo wada sheegay haddana meel wixii ansaaba inta dambe isugu ururiyaan iyadoonay tarjama la soconi laakiin ciddii nisbada lahayd ay sheegayaan sidee tahdiibiyada ama tahdiibul kamaal iyo mukhtasaraadkiisa oo dhan iyo kuwii lamidka ah ay arrintoodu tahay haddaba laakiin tan uu sheegaya waa tasniif u gaaroo laqabkan uun lagagaba hadlayo minhum raggaa waxaa ka mid ah abubakrin axmed ibnu cabdiraxmaan ishiraasiyo waa nin hore mutaqadimo afar boqol iyo toddobadii dhintay kolley kitaabkiisna waa kan wuxuu ihi wa kitaabuhu kitaabkiisa fii daalika arrinkaa ku tacalluqsan waa alqaabtu mufiidun waa kitaab faa'iide leh oo wax faa'iideeya wa kahiiru nafci waxtarkiisu badan yahay laakiin haddana dee kitaabkii maanta lama hayo oo makhduudo iyo madbuucatoona laguma hayo laakiin kitaab isaga laga soo gaabiyey oo ibnu daahir leeyahay ayaa la hayaa oo mukhtasarkiisa mana makhduudo lagu hayaa laakiin dee waa kan ibnu kathiir oo kale iyo waa waqtigoodii waa jiray xafnu xajar ba raggii dee iyaguna idilaaca badan uba lahaa buu ahaayo kitaabkiisan uu alqaabta u dejiyey kutubtii u asalka ahayd buu kaba mid yahay laakiin imika ayaan lahayn kitaabkaas uma abulfadl ibnu lfalakiyi alxaafidu kan maalin dhaweyd baynu soo aragnay markuu halkii aynu kuga soo jirnay kunyooyinka aynu kuga soo jirnay oo qaalahu lfalakiyu fi lalqaab buu mar ina soo yidhi casharkii shalayto waa ninkii buu sheegayaan magaciisana hore usoo sheegnay waxaa la yidhaaho ninkan cali bnu xusein ibnu axmed baa la yidhaha bal ninkaas isaguna kitaab buu leeyahay xaggan alqaabta ah shaarixuna wuxuu kordhiyey ama mucalliqu wa minhum abulwaliidi dabaaqu wa abulfarij ibnuljawsiyi wa shaykhulislaam abulfadli axmed ibnu xajar alcasqalaaniyi wa taaliifu axsanuha wa akhsaruha wa ajmacuha buuli macnaa ragga iyaguna kolley waxaan filayaa dee intan way ka badan yihin oo dad kaloo kala duwan baa lehe abulwaliidi dabaaq ninka uu kuba magacaabay iyo abulfaraj ibnuljawsi waa imaamkii shahiirka ibnuljawsi oo kitaabkiisu way madbaceeyeen oo kashfu niqaab fii macrifati alalqaab oo waa juz ayuu kuwa madbacaysan yahay taas adigu horta dabcadan anigu haya amaan arkay xaafibnu xajarna kitaabkiisu waa kan ululeeye waa ka ugu fiican horta kutubta waayo kutubta hore oo adigu kutub shan iyo ahayd buu wixii ku sugnaana sheegay wixii iyagu waqtigoodiiba jiray ka tegeenna waa ku soo kordhiyey dabadood wixii soo cusboonaaday alqaabeede dad ka dambeeya oo alqaab yeeshayna waa ku daray welibana kumuu koobnaanin ruwaadda uune macaa raggii udabadaayo dad badan buu alqaabtoodii sheegay walow alqaabta uu markaa istiqsa iyo xeeldheeraan iyo tatabuc dheer uu kuba sameeyey haddana marka uu laqabka dhiganayo waxaa dhici karta ciddii laqabkaa lahayd intuu yidhaha hebel iyo hebel iyo hebel baa laqabkaa leh iyo kuwo kaleo aanu iyaga xagga cidda laqabyada leh istiqsa adigu ma wada dabagelin oo muu soo dhammayn ee isagaa horta ugu fiican xagga akhsarnimada dee cibaarada xadmada inuu ugu yaryahay oo kale laakiin kuwa hore dee horta ka ibnuljawsi oo kale iyo inde aragno imika laba madbaceeyey ka xaafid baa kaba weyn waana ugu jamcisan yahay oo dee iyagiibuu iyo wixii ay sheegeen wuu sheegay wixii ay ka tegeen iyagu ay markii ay ahayd inay sheegaan waa ku kordhiyey wixii dabadood cusboonaadee dayl oo kale u noqonayo uu sheegay marka isagaas kitaabkana waxaa cunwaankiisa la idhaah nusat alalbaab fii macrifati alalqaab laba mujalad baa lagu madbaceeyey iyadoo la taxqiijiyey nustaa ka taala madbadban maktabadanin mulxaqa nustaa taalaba oo laba mujalad weeye dee waa taxqiiqa ayuu taa kuba gaadhay bal kitaabkaasba weeye wa faa'iidatu tanbiihi calaa dalik haddaba baraarujinta laysku baraarujiyo xaggan laqabka calaa dalika waa calaa laqab oo dee alqaabtan iyo naanaysahan laysu sheegaye la sheegayana ciddii lahayd faa'iidada laga helayaa waxa weeye allah yudanna inaan loo malayn ana hada laqaba nalaqabkan iyo naanaystani ligayri saaxibi alismi magacan kii lahaa cid kale keyrkii inuu sugnaaday oo san dee halkii kunyadaba ku soo maray dee waxaa la alqaabtu way badan tahay dadkii alaqaabtan lahaana kolna magacoodu u imanayaa kutubtii kolla kol kolna laqabkoodii baa lagu kaaftoomaya marka ninkii gartay laqabkan ciddii lahayd ee magacan iyo laqabkan isla garanaya ee haddii laqab yimaado sanadkii ku yimaado iyo ama riwaayadii iyo haddii magac yimaado labadii iskagama darsamayaan oo laba qof uma kala qaadanayo ama laba shaksiye ciddii uu lahaa ciddii laqabkan lahayd ba uu garanaya magaciisana waa hayaa ishtibaah ma jirto laakiin dee ninkii aan macrifo waxyaalahan u lahayn ee laqabkan ciddii lahayd magaceedii aan hayn marka magacu yimaadana waxaa dhici karta inuu nin u qaato laqabkii markuu yimaadana nin labaad hadduu xataa sanadkaa eegayey inuu garan waayo dee bal hadduu mid ahaan yaqaanay kii lahaa uu garan waayo oo halkaa qalad ugu dhaco taas baa faa'iidadu bal markaa lagada ay tahay laga helayaa kan oo bal iminka eeg way badanyihin in badan baa kutubta dikrigiisu u yimaadaa alacmash sanadkii wax kale kumaba sugna riwaayadii alacmashunbaa kuba sugan magaciisi lama socdo wax kaloo la socdaa ma jiraan aadna way u badan tahay dee asaaniiddii waayo waa rijaashii lixda kitaabba ama ruwaadoodiibuu ka mid yahay bal waa dee nin xaafid ahay oo caalim ahaa waqtigiisii culimmadii xadiidka waqtigiisii raggii ugu waaweynaa kaba midee loo rexlaynayey loo tegayey loo safri jiray bal acmash markaa ninku haddaba haddaad acmashkaasun baratay oo magaciisii inna aanad aqoon marka magaciisu hadduu sanadkii ku yimaado dee nin kugu cusub buu noqonaya ood garanaynaa ma ma garanaysid oo sulaymaan ibnu mehraan baana la yidhaahaa laakiin marka uu ruuxu tan iyo tanba laysugu sheego labadii isla doonto qalad ka dhacayo oo ruuxu keliyu laba u qaataa tii ma jirayso arrin kalena way jirtaayoo laqabkani hadduu dembi uu ku sugan yahay macnaa wax yar dee nuqsaan iyo ceebayn oo kale ayaa kuba sugan kolkolna waxa dhacda san arki doonaba kuwa aan arki doono laqabkani wuxuu ku baxay iyo waxaan laga fahmayaa way kala duwan yihin oo kol macno dee aan fiicnayn baa laga fahmayaa laakiin wixii ninkan loogu naanaysayba taamay ahayn oo kale iyadna marka la ogaado khaasatan iyadna waa asbaabtii alqaabtu ay lahayd oo dee muhim ah oo maaha sababkiiuna waa laqabkiiuna sababkii laqabkaa keenay marka la ogaado in ruuxii dani xun loo maleeyo waxa lafdigiisan ama naanaysiisani keenayso inuu ahaayu ku sifaysnaa loo qaato ayaa tiina lagaga badbaadayaaba bal adigu waa shay aada iyo aad u muhiima saasay culimmadu ugu cinaayoodeenee kutubtaa badan ugu dejiyeen waxoogaa cuyuuntiyana waa inoo sheegayaan laakiin xukun buu inoo yar horraysiin oo wuxuuhi waidaa kaana laqabu laqabku hadduu yahay makruuhan kulla karhaya uu yahay ilaa saaxibi oo macnaa ninkan saaxiibkii aanu jeclayn raalli ka ahayn uu naco ninkan dee lagu laqabkan lagu magacaabay fa inamaa yadkuru oo haddana dee iyadoo ninkii la leeyay uu nici jiray bay kutubta uu ku sugan yahay laqabkii sanadkii buu ugu soo aroorayaa marka wuxuu leeyahay fa inamaa yadkuru way sheegayaan laqabkaa uu saaxiibkiisu nici jiray a'imatulxadiidi xadiidka imaamiyadiisu calaa sabiili tacriifi wa tamyiis waxay u sheegayaan waa ninkiibaa lagu garanayaa oo haddaan laqabkii lagu sheegin waxaa dhici karta in lababa garan waayo dadkii kale laga sooci waayo markaa tacriif ahaan iyo tamyiiska soocid ahaan ayay u sheegayaan oo haddii markaa tacriif aada ula jeedid eenad ceebayn aanad ula jeedin deeti iyadii xan ma noqonaysa ama markaa wax dee xaaraama ma noqonaysa kol haddii weliba khaasatanna tacriifka waa marka dee isagii unbaaba lagu garanayaa oo haddaad imika magacii sheegta ama wax kala sheegta ruuxaan la aqoon buu noqonayaayo tacriifkiisiibaa ku xidhan waayo haddii aan tacriifku inna kuba xidhnayn oo marka sidiisa kale loo sheega la isagaba garanayo inta badan tacriifkiiba loomaba baahnaa bal haddaba wuxuu leeyahay sheegiddan culamaaulxadiid ay sheegayaani waa calaa sabiili tacriif ee tamyiise ma aha shayn iyo tanqiis ay uga jeedaan ama ceebayninkii ay kuba ceebaynayaan taas ma aha laa calaa wajhi dami walamsi watanaabus waa isla miduune waa ceebayn wejgeed ma aha lamsi waa ceebaynun tanaabusna waa magacii xumaa la isuguba yeedhu ahaa balta walaa tanaabasu bilalqaabi otaa ha isugu sheegin oo ha isku sifaynin oo ha isugu yeedhinaba bal markaa maaha iyagoo magacii xumaa ugu yeedhi oo ku ceebaynayo taas uga jeedee waa tacriif iyo tamyiis wallahu lmuwafiqu lisawaab kolley hadal intaa waxoogaa kaba badan oo yar jaamicana xafd maxjar baa kitaabkiisa nusratul albaab muqadimadiisa kule dhowr safxo halkaasa inta kitaabka bilowyadiisa intaanu bilaabin dee alqaabtan uu soo dhiganayo qaala alxaafidu cabdulqani bnu saciidin ilmasriyu xaafidka cabdulqani ayaa wuxuu yidhi rajulaani laba nin oo jaliilaani waaweyn ayaa lasimahumaa waxa laasimay laqabaani laba naanaysoodu ama laba laqab oo qabiixaani xunxun waa kuwan dee daahirkooda waxa laga fahmaya aan laqabkuba ahayn waxaa weeye labadaa ninna mucaawiyatu bnu cabdilkariim idaallu waa nin dee ruwaadii xadiidka iyo culimadiisii ka mida fiicnaa oo dee ninkaa uu kaba cabiray imaamkaas nin jaliila inuu ahaa waxaa naanaysiisu ay tahay addaallu haddaan dee daahir ahaan eegnana waa kii hallowsanaaye dariiqa toosan gees maray ayuu noqon laakiin maaha taase waxaa addaallu loo yidhi inamaa wa inamaa dalla maaha nin xagga diintiisa ka hallowsanaa dalaal xaggaa kaga jiray wa inamaa dalla wuxuu ambaday oo uu ku lumay fii dariiqi maka isagoo mar maka u jeeda ayuu waddadii gees maray oo uu ambaday oo uu lumay deetun baa addaallu loo yidhi laqabkiina waa laasimay kaasi waa mid ka labaadna waa cabdullaahi bnu muxamedin sheekhadii nasaa-iya buu ka mid yahay ninkan dambe oo waa ninkaa hore ka yar dambeeyey bal markaa cabdullaahi bnu maxamed addaciifu waa nin waxaa la yidhaha cabdullahi bnu maxamed daciif de kol haddii axaadiid iyo riwaayaad la joogana lafdiga daciif marka la yidhaaho waxbaa soo degdegaya nin daciif oon dee hiqo ahayn oon xadiidkiisa la qaadan wainamaa kaana daciifan fii jismihi laa fii xadiidihi wuxuu ahaa xagga jidhkiisa ayuu nin tabar darad ahaa nin daciifa ee xadiidkiisa nin fiqa ayuu ahaa xoog leh oo bal markaa taamay ahayn oo dee kolkol bay dee cagsigeedna tan uba isticmaalaanoo nin yuunus ulqawiyi la yidhaahoo daciifaa jiro qawigana loo yidhi buu liquwatii cala alcibaada iyo waxyaalahaasoo nin cibaado badan buu ahaa oo kolkol magacu si laga fahmayo si aan ahayn ba laqabkani yahay haddaba ninkani wuxuu leeyahay wainamaa kaana daciifan fii jismi jismigiisa ayuu daciif u ahaaye laa fii xadiidihi xadiidkiisa xaggi daciif kuma ahayn qaala ibnu salaaxina salaax baa nin saddexaad soo kordhiyo wuxuu ihi wahaalisan iyo mid saddexaad ayaa isaguna laqab aan fiicnayni laasimay wa huwa ninkaas saddexaadna caalimun abunucmaani maxamed ibnu lfadli suduusi oo isaguna dee nin macruuf ah oo hiqaadii ruwaadda kaba mid ah abu nucmaan maxamed ibn lfadl suduusi maxaa laqabkiisu yahay caarim caarimna maxay tahay wa kaana cabdan saalixan wuxuu a addoon fiican baciidan ka dheer min alcaraamati fasaad iyo sharba ka dheer lafwalcaarimna lafdiga caarim muxua macnihiisu ashiriir lmufsid waa ninka sharka badan ee wax fasahaadiya isaguna nintaa ka dheer oo ka fog ayuu ahaayo waaba ninkaas hiqaat ruwaad ee haddana laqabkaas ayaa laasimayoo waa laqab isaguna dee waxaan daahirkiisa waxa laga fahmayo ee uu keenayo aanu saaxibkii lahaa aanu ku sifoobin oo dee ay tahay umuuraha ay tahay in la ogaado qundarun lafdiga qundar laqabun ama naanays weeye limuxamed ibni jacfar albasri albasriyi raawi can shucbata horta ninka muxawaa qundar buu imaka alqaabtii waa xoogaa inooga tirinayaa ciddii lahayd wuxuu inoogu soo horreysiiyey qundar buu inoogu soo horreysiiyey qundarna waa jamaaco dhan iyo koox dhan ayuu laqab iyo naanaysu noqday markaas saddex buu inooga sheegayaa wuxuu idhi waa laqab limuxamed ibni jacfari limuxamed ibni jacfarin ilbasriyi raawi can shucbata horta waa maxamed ibni jacfar ninkaa la yidhaaho ee reer basra ee shucbo wax ka warinaya bal dee shucbo waa dadkii laasimay laatan sanood buu la joogay hooyadii baabuu shucba qabay marka la eego dadka axaadiidiisana kitaab ahaan xifdiga waa lagaga fiicnaaye laakiin kitaab ahaan iyo qoraal ahaan waa dadka ugu fiican ee ugu xoog badan xaggaa dadkii shucbo asxaabtiisa ahaa ninkaas qundar waa la yidhaha dee kutubtiina qundar buu inoogu imanayaaba in badan maxamed ibnu jacfarna waa ku yimaadaa kollayna qundar waxay yidhaahaanba reer xijaas baa ruuxa mushaaqidkaee buuqa iyo kayrada badan bay qundar odhanayeenoo mar uu bal iyadoo nin reer xijaasa ibnu jurayj yimi basre magaaladoodii umalaa xadiid axaadiis uu sheegayo laga dhagaysanayay uu xadiidya ku qoonsadayoo markaasuu aada u qayliyey oo deetuu ku yidhi uskutiya qundaru cibaaro sidaasa halkiibaa qundar ay uguba baxday isagu qundarkaas lama yidhaahee wali maxamed ibni jacfarin waalow ishkaaliyad eeg waa in badanoo wali maxamed ibni jacfar alraasiyi rawaa isagu wuxuu ka wariyey can abi xaatimin alraasiyi nin maxamed ibni jacfar la yidhaha isaga ka dambeeyey oo abi xaatim araasi wax ka wariyeyna qundar waa la yidhaah ولمحمد بن جعفر إن البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي, أبي نعيم الأصبهاني وغير منك لو يسونا حافظها جوال والرحلة بدنا علم حديث يسوى الضلبة هي علم با حافظك أبو نعيم شيخي سيقولوا ينكلب أها كاسو محمد بن جعفر لو إله رجع كبدا بينا غندر واليدي ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي ninka loo isaguna محamed بن jacfar oo reer baqdaada oo isaguna kollay dadka rixlada badnaa laakiin nin suufiyana ahaa kaasna waa la yidhi oo rawaa can abi khaliifata aljumaxiyi walikayrihim kaba wariyo walikayrihim rag kalena waa lagu magacaabay oo ilaa lix ka mida iyabuu istaba dhigaa dahabi kitaabkiisa siyar oo calami nawaalaha mujaladka lixiyo tobnaad buu istaba dhigaaba bal markaa muhimka waxa weeyaan waana ishkaaliyada leedaha walow ragga lagu kala soocayo way kala horhoreyntooda iyo ciddii ka wariyeen iyo ciddii iyaga wax ka warisay dhammaan maxamed ibnu jacfar baa la yidhaha waa ugu yaraan lix nin ama in ka badan oo mid kastaba maxamed ibnu jacfar la yidhaaho ayaa laqabkiisa iyo naaneysiisu qundar tahay oo ninkaasi ugu horeeyo shucbo tilmiidkiisa ahaayee rijaalu saxiixeyn kaba mid ah qunjaarun qunjaar waa isaguna laqab kale laqabun lciisa bni muusa atamiimiyi abi axmed albukhaariy waa nin ciise bni muuse la yidhaaho oo kunyadiisa abi axmed oo reer bukhaara ayay laqabkiisa qunjaar yahay wadalika lixubrati wajnatayi labadiisa dhafoor oo cascasaaad ama guduudnaba qunjaar loo yidhi rawaa can maalikin wathawriyi wakayrihima maalik iyo thawri iyo waa nin hore oo ayuu wax kaba wariyey wa qunjaaru qunjaar aakharu mid kale hayaaba isaguna jiroo muta-akhirun dambeeyey wa huwa abuu cabdillaahi moxamed ibnu axmed albukhaariyu alxaafidu saaxibu taariikhi bukhaara waa nin ka dambeeyey ninkaasoo magaaladii bukhaare taariikh ay leedayna dejiyey oo kitaab uu taariikhdeeda kaba qoray leh oo dhintay saa uu inoo sheegay twufiya sanata hintay casharata wa arbacamia magaciisana kaa uu inoo sheegaya moxamed ibnu axmed kaasna qunjaar waa la yidhaha bal lafdiga laqabkaa qunjaarna labadaa nin baa leh saaciqatu waa laqab kale luqiba bihi waxaana lagu idlaaqay oo lagu naanayso loo bixiyey moxamed ibnu cabdiraxiim sheikhulbukhaariyo waa nin bukhaariba sheekhu ah oo hiqaadii ruwaadda kaba mid ah waxaa lagu yidhi saaciqad saaciqad dee waaba kan waa dee danabkii iyo xeelaan liquwati xifdihi wa xusni mudaakaratihi waa dee xifdigiisa aada u adkaa iyo mudaakaradiisa fiicnayd bay tan saaciqa ugu idlaaqeene bal markaa saaciqana waxaa la yidhaahaa maxamed ibnu cabdiraxiim shabaabun shabaab huwa khaliifatu bnu khayaadin ilmu'arikhu ninka shabaab ama laqabkaasna waxa leh khaliifatu bnu khayaad ninkaa la yidhaaho ee mu'arikha ahaa cilmigan taariikhda aqoonta u lahaa unayj maxamed ibnu camrin alraasiyo sheekhu muslim laqaabtii buu inoo tirinaya ciddii lahayd zunayjna waxaa la yidhaahaa oo laqab ahaan u leh maxamed ibnu camrin nin la yidhaaha reer rayi ahaa oo muslim u sheekho kitaabka muslimba kuba sugan rusta cabduraxmaan ibni cumar nin cabdiraxmaan ibni cumar la yidhaah baa la qabkale dee dadkan tarjamadoodii waxaasna lama tatabuci karayo hadhow kale dii aad heshayna kutubtii taraajimta laga helaya ama la qabta ninkii lahaa oo halkii aad kaba dawanaysay magaciisi kole dii laguu sheegay bal ciddii la qabkan lahayd buu inoo sheegi sunayd huwa alxusein ibnu daa-uud almufasiru waa nin dee kutubta tafsiirkana dikrigiisu markay aqwaasha soo noqlinayaan ay soo qaataan sunayd baa laqabkiisa iyo magaciisa xusein ibnu daa-uud waana nin mufasira bundarun maxamed ibnu bashaar bundarna waa ninka maxamed ibnu bashaar ee xaafidka ahaa sheikhljamaacati jamaacadaba sheekhooda jamaacadu sheegayaana waa bukhaari iyo muslim abu daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja waa lixdan ummuhaadka leh oo wuxuu kaga mid yahay sagaal sheekh bal haddaan tobanba lagaba dhigin oo dhammaantood waa sidala-aan ay wax ka wada wariyaan oo dhammaan u wada sheekha lixdoodaba ay la wada kulmeen waayo sheekhyo kale oo ka badanba waa dee way ka wariyaane waxaa dhici karta inay midkoodna uu waasida la-aan kaga wariyo ama dhowr ay dhowrna waasida kaga wariyaan sida qutaybat ibnu muslim ilbaahili oo kale xataa xadiid habeen dhowey tajriidka nooguma sugnaa oo bukhaari iyo muslim abi daawud tirmidi iyo nasaa-i sin isagay ka wada wariyeen sheekh keliya ka wada wariyeen waa xadiid halkii quslaan kuba soo maray dhammaantood oo isagaa ugu wada sheekha laakiin ibnu maaja ayaa waasida wax kaga wariyeen laba kulmin oo kale rag kalena way jiraan sida cabaas ibnu cabdilcadiim alcambari oo kale lixdoodu way waxbay ka wada wariyeen laakiin bukhaari baa mucallaq ahaan mooyaane mawsuulaan kaga warin kuwa kale way ka wariyeen markaa bal kuwa markaan la tirin ciday toos uga wada wariyeen ayuu kaba mid yahay bundaar marka maxaa loo yidhi bundaar liannahu kaana bundaara alxadiidi xadiidka xaafidkiisa ayuu ahaa waa bundaaru shay waxay dhahaan ninka waxaan badsada aada iyo aad wixii u badsaday bundaar kaba cabirayeen haddaba nin xaafiduu ahaa xadiidka aada iyo aada u badsaday bal markaa kaas baa bundaar loo yidhi laqabkaa isagaa leh magaciidi lamay wadaagsan qaysarun qaysar waa dee dowladdii reer room nimankii ka madaxda ahaa magacii ay boqortooyey lahaayeenba waa laqabu abinadri haashim ibn alqaasim min haashim ibnalqaasim laydhaha kunyadiisu abinadir tahay ayaa waxaa naanaystiisu ay tahay qaysar sheikh alimaam axmed ibni xambala axmed ibni xambala ibni xambalin axmed ibnu xambal sheekhiisa ahaaba alakhfashu akhfash dee markay luqo iyo naxwo la joogana magaca akhfash aada buu uguba badan yahay bal markaa haddaba akhfash laqabun lijamaacatin minhum waa koox ayuu naanays u yahay akhfash oo kollay waa xaggan dee malaha yar ceeb nadarkiiyo waxaa cuyuuntiiyo kuba tacalluqsane jamaaco iyo koox buu akhbash laqabu yahay minhum jamaacada waxaa ka mid ah axmed ibni cimraan albasriyu naxwiyu rawaa can zayd ibni alxubaab walahu qariibu lmuwada'i